markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana inoo hayaa ibraahim daanduray iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha nuur noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horreeya daandurey waxaa nasiib u helay dadka kale ah ifraax cabdiqaadir cabdi iyo zamzam axmed cabdi xamdi maxamed cabdi nasteex maxamed cabdi iyo salma axmed cabdi saciido bashiir axmed iyo maryam cabdi maxamed sucaado cismaan nuur iyo xabiiba bare maxamed deeqa nuur xiirey iyo bashaare cumar abtidoon cabdinajiib bare maxamed iyo axmed cabdiqaadir cabdi iyo cali cabdiqaadir cabdi cabdiraxmaan axmed cabdi cismaan cabdiqaadir cabdi iyo cabdiwahaab axmed cabdi waa la badan yahay waxaa kaloo ku jira maxamed cabdi maxamed iyo cabdiqaadir ibraahim buulle iyo cabdinaasir maxamed cabdi dhammaan dadkan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka waxay hambalyo iyo bogaad inay hawada u marinayaan cabdiraxiim bare maxamed iyo maryam ibraahim cusmaan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markii ay ahayd koob iyo labaatankii bishan january waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamin waa hagaag dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray falxado dhaqane cabdulaahi iyo maxamed dhaqane cabdulaahi iyo bashiir dhaqane cabdulaahi iyo xasan xulbaale mangaay iyo hooyo faadima cabdi cali iyo eedo aaminah cabdulaahi aadan iyo bashiir shariif cabdulaahi iyo malyuun cusmaan cabdulaahi salmo cabdi dhaqane iyo asmiin cabdi dhaqane iyo khaalid cabdi dhaqane iyo mahad mukhtaar xuseen shaalle ibraahim maxamed cabdi xasan injineer borow kabas faarax bare salma maxamed cabdulaahi iyo maymuuna macalin xuseen iyo caruurteeda dhammaan reer dhaqane cabdulaahi waxay taaniid gaarsiinayaan cabdi dhaqane cabdulaahi iyo nuuriyo aadan oo meherkooda uu ka qabsoomay daldhaab dhagaxley waxaana ay leeyihiin meherkiina haydo horseeda guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay
aamin ayaan anan leeyahay dhankii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horreysa ee aan barnaamijka ku furi doonno waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta maxamed yuusuf cabdi iyo zahra axmed
jaamac wayeley quruxdaada indhahaygu wareer adigaysi wada qaaturi waa haalisidaaye hawadaanu ciyaare waydaasadamaa adigay wada qaaturi waa haalisidaaye awadaadna ciyaare waydaar ka sanaa
waddankeena wala caaday dhammaan intiyaan waddankeena wala caaday dhammaan waxadeeha isfaaliya wekani oo dhowey maxadeeha isfaaliya wekani oo dhowey والديه وضقا وهادسداي عودا العيار وإذا تقمع والديه وضقا وهادسداي عودا العيار وإذا تقمع
waa tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heestaasi la yaabka lahayd hambalyo aroos ayaa mar kale gacanteeda ku soo dhacday waxaana inaga soo gaartay sadiiq aadan xidig iyo fu'aad cabdulaahi cumar maxamed shaafi sheekh xasan iyo bashiir quduf daahir cabdicasiis daahir aadan liibaan maxamed shirwac iyo maxamed muuse cabdulaahi axmed warsame ducaale iyo mahad shaaciyo ciid xamdi maxamed faarax faadumo sahra macalim iyo dad kale oo fara badan lama soo sheegin dadkaasi waxa ay hambalyo meher ay u dirayaan lamaanaha iscalmaday oo kale ah shaafici shaaciye cabdi ciid iyo marwadiisa qaalida ah xamdi cabdi cigaal oo meherkoodu ka dhacay magaalada caabud waaq ee gobolka galguduud gaar ahaan xaafadda ubax waxaan leenahay arooskana ku dara isku waara ubad khayr qabna allah idinku arsaaqo aamiin waxaa noo baaqayaa hooyo sureer xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo raxmo xasan baaruud iyo qoyskeeda hooyo saare xasan baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo aamine xasan baaruud iyo qoyskeeda abti asad xasan baaruud iyo qoyskiisa abti ibraahim xasan shide iyo qoyskiisa iyo dhammaanba qoyska reer baaruud cilmi waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan khaalid caydiid baaruud iyo hibe maxamed macalin cali oo meherkooda uu ka qabsoomay dalka ingiriiska waxaanay leeyihiin ha idin horsado guri qeyr qaba aamiin ayaan leenahay heesta labaad aan dhegeystayaashan u soo qabanayno nuuro waa codkii katar daahir cege iyo heestii lahasho
Talo kaalik meher ayaan hay-adan dawaxaana inaga soo gaartay dadka kale ah jaamac maxamed xirsi iyo iraad aydiin xasan iyo ilyaas cumar yuusuf yaxye ismaaciil dhabacadeeye iyo yaxye sarcade sheekh xuseen iyo cabdiraxmaan yuusuf asxaab cabdinaasir sheekh maxamuud ciire iyo calinuur isaaq aadan maxamuud cabdi goodir iyo ramadaan qarane xuseen boor waxaa kaloo ku jira naasir cabdi xaaji nuur iyo suxufi maxamed axmed joker dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan axmed maxamuud fallaag iyo marwadiisa najax ibraahim xasan oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaan leenahay arooskana soo dedejiya meherkiinan ha noqdo mid kheer leh oo loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin labaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi oo jabuuti jooga iyo waxay yidhaahdeen adeero shariif daahir dheere ayaan leh aadan shariif cali xaashi cabdi qadar shariif daahir iyo maxamed shariif fure axmed shariif fure iyo mukhtaar bashiir shariif cumar axmed hiro bashiir iyo sharmaarke shariif cabdulaahi cabdiweli shariif cashiir iyo maxamed gurdan shariif daahir iyo saxane shariif daahir iyo nimco shariif daahir iyo raxmo shariif daahir nasteexo shariif cabdulaahi khayro shariif cumar iyo cabdulaahi siyaad shariif cumar maxamed maxamed gambuul shariif cabdulaahi iyo rabiic shariif cumar iyo xasan shaafi shariif cumar iyo cabdi shaafi shariif cumar iyo dhammaan asxaabta waxayna taaniid gaarsiinayaan maxamuud aadan shariif cali xaashi iyo khatare cabdi waaxid oo wiil ugu dhashay dowlad degaanka soomaalida ethoobiya waxaana ay leeyihiin gaar ahaan harledi waxaana wiilkaasi noo bixiyey nasruddiin soo barbaar ayaan leenahay nasruddiin oo noqon kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamiin ayaan ana u raaciyey hambalyo dhalasho ayaa gacanteedii ku soo dhacday ibraahimo waxaana inaga soo gaartay hooyo dhoofo haaroole iyo caruurteeda hooyo zamzam yuusuf iyo caruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda hooyo sahro dhaqane iyo aabe xaaji cabdiraxmaan maadey barwaaqo xaaji cabdiraxmaan iyo wiilo xaaji cabdiraxmaan saciido xaaji cabdiraxmaan iyo caruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurtiisa iyo yuusuf xaaji cabdiraxmaan iyo xaaskiisa raxma iyo caruurtooda waxaa kaloo ku jira jamaal xaaji cabdiraxmaan maadey xaaskiisa sacdiyo cabdulqaadir iyo caruurtooda maxamed cabdi maadey iyo xaaskiisa faadimo xayd iyo caruurtooda hooyo aamino cabdi iyo caruurteeda iyo aabo cabdi maadey dhammaan dadkan oo kala jooga canada london stockholm south africa nairobi mandera beled xaawo iyo meelo kale waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan aabo jamaal xaaji cabdiraxmaan maadey iyo hooyo sacdiyo cabdulqaadir xuseen oo uu wiil ugu dhashay magaalada beled xaawo taariikhdu markii ay ahayd labaatankii bishan january wiilkaas waxaa loo bixiyey sayid cumar jamaal xaaji cabdiraxmaan maadey waxaanu leenahay sayid cumar allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabanay heestan ay ku luqeynayaan fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faadumo qaasim hilowle gacantadiga isku gowracaye god abee socda gashayood ku go'de meel gabiibaho guguroob heline geed miraa lehe adiga gurate gacantaadiga isku gowracaye god abee socda gashayood ku go'de meel gabiibaho guguroob heline geed miraan lahayn adiga gurake maxaan kuu galaa wax ma iiga gale godobtaan adiga isugeystay maxaan kuu galaa wax ma iiga gale godobtaan adiga isugeystay geniyey gefkii aan samaysaya gadaalaan ka garadkaaye gacal walaal adiga iska gooysay geniyey gefkii aad samaysaya gadaalaad ka garataaye gacal walaal adiga iska gooysay garasho iyo haddaad gallad leedahay abaalkiin galay waad ii gudi lahay gacalkaayo gunta lama gaar mare sidaan u guuray waad ii gooysay garasho iyo haddaad gallad leedahay abaalkii galay waad ii gudi lahayd maxaan kuu galaa wax ma iiga gale godobtaan adiga isu geystay maxaan kuu galaa wax ma iiga gale godobtaan adiga isu geystay geniyey gefkii aad samaysaya gadaalaad ka garataaye gacal walaal adiga iska gooysay geniyey gefkii aad samaysaya gadaal garataaye gacal walaal adiga iska gooysay
dambaalkana waxa uu nooga yimid hooyo nuuro cilmi cawaale iyo farxiyo axmed faarax iyo shukri axmed faarax iyo nadiifo axmed faarax dalmar axmed faarax nasteexo axmed faarax doctor cabdulaahi axmed faarax doctor imaan doctor ifraax maxamed xasan faadumo xasan cilmi cali xuseen barsaay iyo adeer cabdi faarax iyo abti cali cilmi iyo faadumo cilmi sheekh xasan maxamed cilmi cali deeq daahir diirshe waxaana dhammaantood ay kala joogaan canada austria kenya uganda iyo dalkii waxaana ay hambali u dirayaan aabe maxamed axmed faarax duraan shiine iyo hooyo xamdi cilmi sheekhow xamda oo wiil ugu dhashay kampala caasimadda dalka uganda waxaana ay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar oo noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay dhambaalka ugu dambeeyay barnaamijka waxa uu naga soo gaaray daanda dadka kale ah injineer borow iyo falxado dhaqane cabdulaahi iyo maxamed dhaqane cabdulaahi bashiir dhaqane cabdulaahi iyo xasan xulbaale mangay waxaa kaloo ku jira hooyo faadime cabdi cali iyo eeda aamine cabdulaahi aadan bashiir shariif cabdulaahi iyo malyuun cismaan cabdulaahi salme cabdi dhaqane iyo yasmiin cabdi dhaqane khaalid cabdi dhaqane iyo mahad mukhtaar iyo xuseen shaale ibraahim maxamed cabdi xasan dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad mehero waxaana ay gaarsiinayaan boqorkii boqoradda waa nuuriye aadan iyo seygeeda cabdi dhaqane cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay dhadhaab dhagaxley waxaanu leenahay allaha idinka dhigo kuwii arooskooda soo dedejiya wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin heesta ugu dambaysaan dhegeystayaashan uu soo qabanayno waa dumarow hasuuroon codkii deeqa axmed heestaasi ayaa ugu dambaysay barnaamijkeena hambaliyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan garbey daandure tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyacaylkan sanada badan dabarinay sogordhahay ka sariganay
sanada badan dabarinay sogordahay ka sariganay nabsi waa maseexdee haddaan la salaaloon shimaha ku sugaya haddaan la salaaloon shimaha ku sugaya dad subax lamoodkii markuu sabaaday mid haddaan soo dhowayn laha maanta silac ma jooge cadceed subax lamoodkii markuu sabaaday mid haddaan soo dhowayn laha maanta silac ma jooge aan isgeliyey siiriqdee dumaro casuuro dhaabka waxaad ka jeceshihin suwaalmaya ha odhanina baqdinaha ku seegina aan isgeliyey siiriqdee dumaro casuuro dhaabka waxaad ka jeceshihin suwaalmaya ha odhanina ragnaha isku seegina sokeey naftayden dhahashanaay gacan ku sayray oon sama ku diiday sokeey naftayden dhahashanaay gacan ku sayray oon sama ku diiday salaantaan dhibsaanaye haddaan siqliya orod xulduur ku raadsha